بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الثاني اftacl baabka labaad waa iftacala waxaan soo marnay hulaahi lagu siyaadiyey hal xaraf oo rubaaci noqday inuu leeyahay saddex baab oo kale ah afcala faacala facala waxa kale oo aan soo bilownay hulaahi lagu siyaadiyey laba xaraf oo khumaasi noqday inuu leeyahay shan baab baabkii hore ayaan shalay soo qaadanay oo ahaa infacala hadda waa baabkii labaad oo ah iftacala maxaa zaa'id ah hamsada iyo ta'da saddexda kalena waa usuushii naxwu ijtamaca sida ijtamaca waa soo uruuray ijtamaca alqowmu raggii waa soo uruureen meel bay isugu yimideen asalkiisii jamaca buu ahaa intaas waa usuushii waxa zaa'idka waa hamsada iyo ta'da ijtamaca yajtamicu waa mudaariciisa yaftaciludaasuu ku imaana mudaariciisa masdarkiisana ijtimaacan ifticaalan waxaa la mida iqtaraba yaqtaribu iqtiraaban waa la mid ayaduna washtaqa yashtaqu ishtiqaaqan ishtaqa wuu dhambalay wuu jeexay oo asalkiisu uu ahaa ishtaqaqa iftacala waxaa asalka ah waa shiinka iyo labada qaaf asalkiisi marka shaqa buu ahaa haddaba ishtaqaqa labadan qaaf si la isugu idqaamo waxaa lagama maarmaana kan hore inuu yahay saakin haddana waa mutaxarik maxaa la samaynaa xarakada laga tuuraa kadibna waa la isku idqaamaa wuxuu noqonaa ishtaqa mudaariciisana wuxuu ahaa yashtaqiqu sida yajtamicu labadii qaaf midkii hore ayaa kasradii laga tuuray kadibna waa la isku idqaamay muxuu noqday yashtaqu masdarkana waa ishtiqaaqan sida ijtimaacan oo kale wa minhu waxaa ka mid ah haddaba iftacala waxaa ka mid a ikhtaara ayaa ka mid ah oo asalkiisu uu ahaa ikhtayara saas buu ahaa markiisii hore ikhtaara asalkiisu wuxuu ahaa ikhtayara iftacala waxa dheeraadka waa hamsada iyo ta'da la soco ha-da iyo ya-da iyo ra-duna waa usuushii qaacidadii baa markaa gashay oo ahayd idaa taxarakat ilwaawu walyaa wanfataxa maa qablahumaa qulibataa alifan ya-da waa xarfu cillo oo mutaxarika waxaana ka horeyda fatxo ya-dii waxaa loo rogay alif waxay noqotay ikhtaara ya-da alifta aan u rognay masaa-ida mase waa asal yah asal waayo asal hadday tahay fahmiya mase waa cayn mase waa laam waa caynul kelimihii la soco aliftan marka caynul kelimihii bay ka taagan tahay ikhtayaara waxaa kale oo ka mida iddacaa wuxuu sheegtay iddacaa wuxuu sheegtay oo asalkiisu uu ahaa idtacaa idtacaa buu markiisi hore ahaa waxaa dheeraadka ah waa hamsada iyo ta'da waxaa usuusha ahna waa daalka iyo caynka iyo alifta oo waaw ka soo gadoontay ilaan min addacwa baa laga keenay dacaa yadcuudii baa iftacala laga dhigay markaasi waxay noqotay idtacaa iftacala maxaa la sameeyey ta'dii dheeraadka ahayd ee loo yiqiin taa-u iftacala ayaa waxaa loo bedelay daal ku dhawaaq haddaba markaas id dacaa sooma noqonin labada daal isku idqaam marka isku qaba labadooda maxay noqonee iddacaa low yucطa annaasu dacawaahum labdacaa rijaalun dimaaءa qowmi wa amwaalahum xadiiska ibnu cabaas soosaa ma ahayn iddacaa iddacaa haddaba waxa dheeraadka ah markaan waa maxay hamsada iyo yaa hadda taa meesha ma taalo hamsada iyo daal labada daal marka ma kan horaa dheeraad ah mase kan labaad ayuhuma zaa'id kan labaad midkaan labaadaa dheeraad ah cali haye waddankiisa lagaa rabaa daba iddacaa waxa dheeraadkana waa hamsada iyo daalka wadankiisaa la rabaa ifdacaa haye maya ficilkan maadiga oo iddacaa waxa dheeraadkana waa hamsada iyo daalka labaad haye ma haysaa haye cindak iftacala xageen kusoo marnay kitaabka awalkiisa waxaan dhahnay xuruufta dheeraadka ah oo siyaadadoodu ay tahay siyaada kayru mukarara sidoodaa loo cabiraa marka laga reebo xarafka kasoo bedelmay taa u iftacala asaga taa laga cabirahaan dhahnay soo ma ahayn oo soo marnay iddacaa baa ka mid ah waxaa kale oo ka mid ah khasama khasama oo ah way doodeen waxay ka dhigan tahay ikhtasamuu bay ka dhigan tahay marka ikhtisaamku hal qof kama dhaco ikhtasama fulaanun keliya lama dhaco ee waxaa la yidhaahdaa ikhtasama fulaanun wa fulaan ama ikhtasama ama ikhtasamuu saas way doodeen dood baa dhex martay waxbay isku qabteen ficilkan asalkiisii wuxuu ahaa ikhtasama waxa dheeraadka waa hamsada iyo ta'da ikhtasama maxaa dhacay haddaba taa u iftacala ayaa waxaa loo bedelay saad xarafka ka dambeeya taa u iftacala soo saad ma aha taada ayadana saad u bedel ku dhawaaq markaas maxay noqotay ikhtasama labadan saad laba xaraf oo isku jinsiya bacdama ay yihiin waxaa la yidhaha laysku idqaamo see laysku idqaami karaa yaa inkan hore xarakada laga qaado oo saakin uu noqdo meel loo qaado maanta ma lahayaa xaraf reeban oo ka horeeya ma jiraa haa khaadaa reeban saadka haddaba hore fadxadiisa khaada u naqli labadan saad sidaas ugu idqaamto hamsadii hamsatul wasliga ahayd waa laga maarmaa markaa ilaan hamsatul wasli waxaa loo soo jiitay kelimad awalkeedu saakin uu yahay in lagu dhawaaqo haddana kelimadii awalkeedii mutaxarik bay noqotay markii hore khaadaan bacdamaa saakin ay tahay hamsada lagama maarmin ilaan hamsada haddii la tuuro kha saakino ah kelimadu haddii ay ka bilaabato laguma dhawaaqi karo laakiin maanta hamsatul wasli waa laga maarmaa litaxaruki alkhaa iska tuur hamsadaas ku dhawaaq haddaba khasama la soco haddaba khasama waa iftacala laakiin hamsadeedii waxay u dhacday litaxaruki alkhaa khaadana maxaa loo xarakeeyey labada saad si la isugu idqaamo midkii hore fidxadiisiiya khaada loo soo naqliyey intaa ma la fahmay mudaariciisana wuxuu ku imaanayaa khasimu oo asalkiisuu ahaa yakhtasimu uu ahaa yakhisimu ama yakhasimu labadaba bifatxi ilkhaa'i aw bikasrihaa labadaba a yakhasimu iyo ya iyo yakhisimu labadaba qur-aanka intay ku jirtaa ya yakhisimuun soo ma ahayn bikasri ilkhaa labadaba kaa doonto waxaa kale oo ka mid ah iddakara ayaa ka mid ah oo asalkeedu uu ahaa id asalkeedu uu ahaa id takara oo daal ahy ah id takara iftacala waaye waxaana laga keenay dakara oo ah wuu xusuustay wuu ku soo dhacay dakara daalku marka waa faa-ulkelimihii kaafkuna waa cayntii ra-duna laamulkelima id takara baa marka laga dhigay iftacala taa u iftacala baa marka waxaa loo bedelay daal maxay noqotay haddaba id dakara soosa ma noqonin id dakara haddaad doontas waa isticmaali kartaa id dakara waa dhihi kartaa waxaa kaloo kuu furan inaad daalka laftigiisa daal aada u beddesho labada daalna aad isku idqaamtan waa kuu furan tahay id dakara soo ma ahayn daalkan daal u bedel labada daalna isku idqaam ku dhawaaq markaas muxuu noqonaa id dakara waa kuu furan tahay waxaa kaloo kuu furan weji saddexaad oo ah daalka inaad daal u beddesho labada daalna isku idqaamto iyaduna waa kuu furan tahay maxaa dhaya markaas iddakara ka mawjuhinaadii meeqa weji saddex kelimadan asalkeedii id takara soo ma ahayn taadan inaad daal u beddesho oo saasaa isticmaalka waa kuu furantahay maxaa leedahay id dakara haddaad doonto waa kuu furan tahay inaad daalkan daal a u beddesho labada daal isku idqaamto id dakara aad tira waa kuu furan tahay iyo inaad daalka daal a u beddesho oo labada daal isku idqaamtana waa kuu furantahay oo aad tidhaahdo id dakara marka inay labadoodu daal iyo daal ay kala ahaadaanoo id dakara aad tidhaahdo waa weji labadooda daal inaad ka dhigto id dakara aad tidhahdo waa weji labadooda daal inaad ka dhigtona waa kuu furantay oo aad tidhaahdo id dakara ma la fahmay soo ma haysano id takara soo ma haysano horta ta'dan waa inaad daal u beddesho waa waajib kelimada asalkeedii dakara soo ma ahayn dakara waxaa laga dhigay iftacala markaasa waxaa la yidhi id takara hadda maxaa haysataa daal oo ay ka dambeydo daalka xaggee jooga allaya haddii bilowgii isku isku yaacidee asalkeedii kelimada dakara soo ma ahayn id takara ka dhig daalka hadda maxaa ka dambeeya taasoo kama dambeedo ta'daas in daal loo bedelo daal midka dhibacda lama hayaa inaad daal u bedesho horta waa waajib maxaa dhaya markaas id dakara sooma dhihin ya hadda marka waxaa haysataa daal oo daal uu ka dambeeyo waa kuu furan tahay waxaa kaloo kuu furan daalkan inaad daal ah ka dhigto labada daalna isku idqaamto maxaa dhaya markaas id dakara waxaa kaloo kuu furan kan hore oo faa-ul kelimaha oo daalka ah in asna daal u bedesho labada daalna isku idqaamto maxaa dhaya markaas khalaas de intaas waa marka labadooda inaad laba daal ka dhigto waa kuu furantahay laba daal inaad ka dhigto waa ku daal iyo daal inay ku ahaadaanna kuu furanta hadda marka wadakara bacda ummati qur-aanka taasa ku jirta maxaa ku jira wadakara bacda ummati waxaa kale oo qur-aanka sidoo kale ku jirta yadakkaruun soo kuma jirto yadakkaruun qur-aanka ku jirta ayaduna masitan ma ahayn ma fi waxaa kale oo ka mid ah ittasala oo asalkeedu uu ahaa wasala wasala waa hulaasigii la soco ayadoo wasalaaba waxaa la yidhi iftacalaha laga dhigo see looga dhigi karaa waa in hamse iyo ta lagu siyaadiyo oo la yidhaahdo iw taasaala iw taasaala maxaa la samayna haddaba waawdan faa-ulkelimaha ah ayaa ta u roge waawdan soo faa-ulkelima ma aha hamsada ku xigta ta u rog ilaan ta-a kasii dambaydee labada ta'na marka isku idqaam maxaa leedahay haddaba ittasala yatasilu itisaalan itisaal kada maxaa loo isticmaalaa ucidda teleefonada itasala bi fulaan macnaheedu ay soo wacay itasala yatasilu itisaalan saasay noqona iftacala yaftacilu ifticaalan waxaa kale oo ka mid a ittaqaa baa ka mid ah oo asalkeedu uu ahaa hulaasiga ah waqaa saasuu ahaa kadibna iftacalaha laga dhigay waxay noqotay iw taqaa iw taqaa waawda faa-ul kelimaha ta u bedel labada ta'na isku idqaa maxay noqone ittaqaa macnaheedu wuu dhowrsaday waaye waa is-ilaaliyey ittaqaa macnaheedu waa maxay waa is-ilaaliye waaye al-itiqaa macnaheedu waa is-ilaalin isjirid ninkii shaacirka ahaa oo jaahiliga ah naabiqa addubyaani baa wuxuu ka sheekeeyey ninkii nucmaan ibnulmundir la dhihi jiray oo boqorka ahaa oo haystay magaaladii xiira waa magaalo ciraaq iyo iiraan dhexdooda ku taalla mamlako waxaa ka jiri jirtay dowladdii faris ay gacanta ku sameyday ayadu gacanteeday ku sameyday ilaa carabtu boqortooye ma lahayn dad reer baadiyahay ahaayeen oo saxaraha ku nool ayaga adduunyada kale waa kala go-naayeen marka labadii boqortooyo oo dunida waagaas ku loolami jiray mid kastaahi boqortooyo waxay sameeyday dowlad yar oo carabta danahooda uga soo dhameyda ninkaa marka nucmaan mudur meeshaasu madax ka ahaa waxay saaxiib ahaayeen nin shaacirahoo annaabiqa dubyaani la dhihi jiray haweenaydiisii buu marka ka sheekeeyey wuxuu yidhaahday saqط النaصiifu walam turid isqaaطahu fatanaawalathu wاtaqatna biاlyadi qasiidadii daaliyada ahayd saqط الnasiifu anasiif waa dumarku waxay madaxa saartaan gambada madaxa la saarto wuxuu uhi saqط الnasiifu gambadii waa ka waa dhacday walam turid isqaaطahu ayaduna ma aysan rabin inay rido laakiin dabayl baa ka riday dabcan fatanaawalathu way laacday dhulkay ka laacday wataqatnaa bilyadi wataqatnaa bilyadi muxuu ka wadaa gacantay nooga gambatay waaye si aan loo arag yacni marka itiqaa waa maxay gambasho qofka marka leeyahay ittaqi llaaha macnaheedu wuxuu yahay cadaabka ilaahay iyo caradiisa iska ilaali macnaheedu waa saas ijcal baynak wa bayna cadaabihi wa ciqaabihi taqwa oo ah gaashaan ka gaashaamo caradiisa iyo cadaabkiisa athaalis baabka saddexaad waa ifcalla saddex baab soomaliya hulaasiga lagu siyaadiya laba xaraf baabkii hore wuxuu ahaa infacala kii labaadna iftacala kii saddexaadna ifcalla saddexdo shan sooma lahayn maxaan idhi maya waa shane kan koowaad wuxuu ahaa infacala kan labaadna iftacala kan saddexaadna ifcalla saddexdaas haddaba waxay wadaagaan mid kasta oo kamida inuu ku bilaawdo hamsatu waslin laakiin labada dambe waxay ku bilaaban doonaan taa-un masiida hulaasi saddex xaraf lagu siyaadiyey shantiisa saddexna hamsatu wasli bay ku bilaabataa labana ta bay ku bilaabataa athaalid kan saddexaad ifcalla bishaddi laami oo laamka la shido maxaa dheeraada haddaba labada xaf labada xaboo dheeraadka waa labadee hamsada iyo laamta muqararada hamsada ziyaadadeedu waa maxay ziyaada hayru mukarara saas daraadeed sideedaa loogu dhawaaqay laakiin laamta ziyaadadiisu waa ziyaada mukarara saas daraaddeed wixii kii hore laga cabiraa idan laga cabiraa wadalika naxwu ixmara waa casaaday waa guduutay ixmara waxaa usuusha awaaxaada iyo miimta iyo ra-da hamsaduna waa dheeraad ra-da mukararadaahna waa dheeraad ixmara yaxmaru wuu guduutay wuu guduudana ixmiraaran baa leeda markaas guduudasho ixmiraaran guduudasho alwaanta oo dhanna waa sidaas iswadda yaswaddu iswidaadan isfara yasfaru isfiraaran ibyadda yabyaddu ibyidaadan yidaadan wa minhu waxaa ka mid ah ircawaa wuu ka reebtoomay yarcawi wuu ka reebtooma irciwaan baa ka mid ah ircawa asalkeedu wuxuu ahaa ircawawa saasuu ahaa waxa dheeraadka waa hamsada hore iyo waawda labaad ircawawa haddaba labadan waaw oo kelimada aakhirkeeda ku kulmay laba wadaba way furneed in labadooda la isku idqaamo bacdama ay yihiin laba xaraf oo isku jinsi ah oo markaas la yidhaahdo ircawa ifcalla markaas inuu yahay shaki ma galeen soo ma aha haddii labadoo la isku idqaami lahaa ircawa saas la dhaho waddadaas way furneed waxaa kale oo furan labadan waaw oo kelimada aakhirkeeda yaalla midka dambe in alif loo bedelo sababtoo waa xarfu cilla mutaxarik wa qablahu fatxa oo markaas la yidhaahdo ircawaa carabtuna saasay dooratay marka labadooda intay isku idqaami lahaayeen waxaa uga sahlanaatay iclaalka oo ah waawda dambe in alif loo bedelo marka waxay noqotay ircawaa alifta dambe waxay kasoo gadoontay waaw la soco haddaba labada laam ee ifcalla way isku shidan yihiin kuwan maxaa la isugu shidi waaye waxaa la isugu shidi waaye hadda kii dambea waxaa loo bedelay alif laakiin haddaan loo bedeli lahayn ircawa buu noqon lahaa ifcalla inuu yahana dood markaas kama taagna yarcawi irciwaan buu noqday alraabicu midka afaraad waxaan gelaynaa kuwii taa-u masiidka ku bilaabanayay alraabicu midka afaraad tafacala maxaa dheeraad haddaba ta-duna waa dheeraad laa ma shidnaade caynkaa shidan wadalika naxwu tacallama wuu bartay yatacallamu waa barana tacalluman saasuu ku imaanaa tacalluman hadduu saxiixulaam u yahay tafaculan buu ku imaanaa takallama yatakallamu takalluman tafaqada yatafaqadu tafaqudan watazakaa wuu isdahiray yatazakaa waa isdahiraa tazakiyan isdahirid tacalluman tafaculan soo ma ahayn kan marka tazakuyan dhihi meydid tafaculan ku keeni meydid bacdamaa uu yahay muctallulaam tafacala hadduu yahay muctallulaam masdarkiisa tafac culan ku imaan maayo ilaan tasakuyan haddii la yidhaahdo kelimada aakhirkeeda waxaa yaalla ya oo damo ay ka horeydo labadooduna isma laha maxaa isleh ya-da iyo kasro ama waaw iyo damo soo maaha marka tasakuyan ya-a u dambeyda qablaha dama maa yasluxu hada see la yeelaa ya-da ha la badbaadiyo damadana kasraha loo bedelo maxay noqotay haddaba tazakiyan saasa leedahay tawallaa tawalliyan waa lamid ayadana saasad leedahay ee tafaculan ku keeni mayso tafacilan baa ku keeni wa minhu waxaa ka mida id dakara baa ka mid ah id dakara ayaa ka mid ah daalkuna waa shidan yahay kaafkuna waa shidan yahay waxaa ka mid a id tahara da-duna waa shidan tahay haduna waa shidan tahay id dakara markiisii hore wuxuu ahaa tadakkara buu ahaa tadakkara wuu xusuustay kaafku waa shidan yahay laakiin daalku ma shidna waxaa la sameeyey ta'dii ayaa waxaa loo bedelay xarafka ayada ka dambeeya oo daalka ah xaraf u mujaanisaha lagu bedelay tadakkara soo maahayn ta'diyaa waxaa lagu bedelay daal maxay noqotay haddaba ku dhawaaq ta'dii daal aan u bedelnay ilaan daalaa ka dambeeye xarafka ayada ka dambeeya xaraf mujaanisaa ta'daan ku bedelay maxay noqotay tadakkara laba daal iyo kaaf shidan saasoo ma noqonin labadan daal waa laba xaraf oo isku mujaanis ah waa isleeyihiin labadood ha laysku idqaamo see laysgu idqaami karaa kan horena inuu yahay saakinkan dambena inuu mutaxarik yahay midka hore haddii saakin aan ka dhigno oo aan ka tuurno xarakada kelimadii waxaa ugu horeeya xaraf saakin ah ma soconayso see la yeelaa markaa labadooda ha laysku idqaamo hamsatu waslina ha la soo jiito linudqi bi hada saakin saakinkaas si loogu dhawaaqo maxay noqotay haddaba id dakara saasay noqotay id dakara ma la fahmay id taharana waa la mid ayadana asalkeedii wuxuu ahaa tatahara ayuu ahaa ta'da maxaa ka dambeeya soo kama dambaydo ta'da ayadana da-a u bedelaya laba da markay kuu noqdaan labadooda waa isku idqaamee hamsatu waslina waa u soo jiidanee maxay noqonayaan haddaba idahara saasay kuu noqoneen wallaahu yuxibu lmutahiriin halkaan alaa keene asalkii tatahara buu ahaa almutahiriin marka tafacala ta'deeda xarafka ka dambeeya ayaad u bedelee laba xaraf oo mujaanisa soo kulmi maayaan labadoodu markay kulmaan waa isku idqaame hamsatu waslina waa u soo jiidane maxay kuu noqonayaan markaas sida meesha taalla id dakara id dahara issamaca iyo wixii la mid ah saas ku noqonaya wallahu aclam markaas ku joogo